halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u dirayey kiniisaddan reer rooma markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay waanooyinkii bawlos uu masiixiyiinta waaninayey oo wuxuu ku lahaa masiixiyiinta nin waliba waxa uu samaynayo ha ku ammaano ilaah ee yaanay noqon in laisku eedeeyo ama muran laga dhaliyo markaana haddii aad hilib cunayso waa inaad ilaah xagga niyadda kaga mahadnaqdaa haddii aanad hilib cuninna waa inaad ilaah u mahadnaqdaa ee ma ahan inaad muran iyo dood la timaado goobta markaana waxa miiska saaran ee la cunayo layskuma qabsanayo waxa la doonayo waa in ilaah meesha la keeno waa dabeecadda niyadda qofka masiixiga ah waxa beddelaya xaaladda masiixiyiinta ay ku sugan yihiin haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka laba boqol siddeetan iyo lix ee axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayadaha toddoba ilaa sagaal waxaa qoran sida tan midkeenna naftiisa uma noola midkeenna naftiisa uma dhinto waayo haddii aynu noolnahay rabbigaynu u noolnahay oo haddii aynu dhimannana rabbigaynu u dhimannaa sidaas daraaddeed haddii aynu noolnahay iyo haddii aynu dhimannaba rabbiga waayo sababtaasaa masiixu u dhintay una soo noolaaday inuu rabbi u noqdo kuwii dhintay iyo kuwa noolba haddaba marka la leeyahay haddii aynu noolnahay rabbigaynu u noolnahay ayaa waxaa loola jeedaa in nolosheenna ay saamayn ku yeelato kuwa kale haddaba fikirkaas kuma jiro qidcada xaqiiqaduse waxay tahay haddii aynu masiixiyiin nahay ayaan u noolaan karin nasad ahaanteenna masiixa la'aantiis markaana haddii aad nooshahay waa inaad isaga u noolaato haddii aad dhimatana waa inaad isaga u dhimataa laakiin ma ahan inaad beddelkiisa gelayso haddaba dabeecaddeenna masiixiga ah ayaan ka dhignayn in lagu salleeyo cunnada saaran miiska laakiin waa in lagu salleeyo oo la hor keeno masiixa taasina waa ahmiyadda arrintu ay leedahay maalin ayaannu jawaab ka bixin doonnaa wixii aynu noloshan ku samaynay waxaa rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda tobanaad sida tan waayo dhammaanteen waa in layna wada muujiyo kursiga xukuumadda ee masiixa hortiisa in qof kasta uu helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jidhka ku falay ha ahaadeen wanaag ama share markaana wakhtigaas markii la gaaro ayaan innaba laga hadlaynin wax ku saabsan hilibka aad cunaysaan waa su'aal taagan oo ku saabsan xidhiirka aynu la leennahay qofkaas markii aynu miiskaasi ku fadhiisanno waxaad kaloo noqon kartaan kuwa aan ilaah lahayn haddii ay hilib cunaan iyo haddii aanay hilib cunin ahmiyadduse waxay tahay dhimashadii iyo sarakiciddii masiixa in lagu sallaynayo sayidnimadiisa ah inuu xukumo kuwa dhintay iyo kuwa noolba haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayadaha toban ilaa laba iyo toban waxaa qoran sida tan adigu maxaad walaalkaa u xukuntaa amase adigu maxaad walaalkaa u quursataa waayo kulligeen waxaynu hor istaagi doonnaa kursiga xukuumadda ilaah waayo waxaa qoran anigu waa noolahay ayaa rabbigu leeyahay oo jilib waliba anuu ii sujuudi doonaa carab walibana ilaah buu qiri doonaa sidaasaa midkeen kastaba ilaah ula xisaabtami doonaa haddaba waxaa laynagu leeyahay adigu maxaad walaalkaa u xukuntaa haddaba waxaad xusuusataa baan filayaa in sayid ciise masiix aannu xukumin haweenaydii lagu qabtay macaasida ee farrisiintu ay hor keeneen si ay u jarribaan aawadeed wuxuuna ku yidhi kan aan dembi lahayn ee idinku dhex jira ha tuuro dhagaxa ugu horreeya haddaba ninna dhagax ma uu tuurin raggii culimmada ahaa ee doonayey inay naagtaasi dhagxiyaan saaxib aniga iyo adiguba waxaynu u baahan nahay inaynu xaalka ku saabsan waxyaabaha qarsoon ee nolosheenna iyo kuwa muuqdaba aan hordhigno masiixa haddaan daacad u hadlo dhib baa iga qabsanaya xaalka ku saabsan xukunka marka ilaah la hor imaanayo waayo waxaa jira waxyaabo aanan sharraxi karaynin markaa xukunka ilaah marka layna hoos keeno wax la qarin karo ma jiraan saaxib haddii aad quduus tahay oo ay kula tahay in ilaah aad hor imaan karayso oo aadan lahayn wax dembi ah waad iga wanaagsan tahay baan filayaa laakiin aniga aadami baan ahay oo dembi baan leeyahay haddaan horay idinku sii wado oo aannu eegno haatan warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed mar dambe yaynaan isxukumin laakiinse tan ka fikira inaan ninna walaalkiis u dhigin dhagax uu ku turanturoodo ama wax kaleeto oo hor joogsada bawlos wuxuu iminka bilaabay fikirka ah in habdhaqankeenna ah sida aynu walaalaha ula macaamiloonayno uu waxtar u lahaado kan itaalka daran haddii uu jiro qof aan rumaysnayn inuu safro maalmaha jimcaha ayaa waxaa noo wanaagsan inaan qofkaasi aawgii maalintaa u baaqanno ma ahan inaan rumaysanahay inaanan jimcaha safrin laakiin saaxiibkay aawadiis baan u baaqanayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaa qoran sida tan waan ogahay waanan ku hubaa rabbi ciise inaan waxba naf ahaantiisa iska xaaraamayn laakiinse kii ku tiriya inay xaaraan tahay kaas waa ka xaaraan waayo haddii walaalka cuntadaada uu ka calool xumaado jacaylka kuma sii socotid cuntadaada ha ku baabi'in kii masiixu u dhintay maadaama masiixu uu doonayey inuu u dhinto kuwa itaalka daran adiguna waa inaad ka istaagtaa waxyaalaha qofka masiixiga ah ka eryi kara masiixinimada amase dhaawici kara inuu ku sii socdo rumaysadkiisii haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda lix iyo tobanaad ee isla warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba wanaaggiinna yaan la caayin markaan dhinaca kale ka eegno xorriyaddu ma ahan shati lagu sameeyo wixii la doono qofka masiixiga ah waa inuu isticmaalaa xorriyaddiisa laakiin ma ahan inuu ku ciyaaro waa inaan had iyo goorbamaanka ku hayno sida habdhaqankeennu uu u wiiqayo qofka masiixiga ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayadda toddoba iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo boqortooyada ilaah ma aha cunid iyo cabid laakiinse waa xaqnimada iyo nabadda iyo farxadda ku jirta ruuxa quduuska ah haddaba tani waa marka keliya ee la soo xigtay boqortooyada ilaah sida ku qoran warqaddan reer rooma haddaba xigashada halkan ku qoran ee lagu soo xiganayo boqortooyada jannada way ka beddelan tahay sida ay ugu qoran tahay injiilka sida matayos uu u qoray injiilka sida matayos uu u qoray waxaa lagu sallaynayaa boqortooyada imaanaysa mustaqbalka oo dunida xukumaysa waxaan markaasi rumaysanahay in boqortooyada samada ama jannada ay intaasi ka sii macaani dheer tahay oo waxaa soo gelaya wax waliba ee dhex yaalla carshiga ama koonka weyn ee ilaah u uumay oo dabcan ay ku jirto kiniisadda waa wax baahsan oo waxaa ku jira xukunka ilaah ee wixii ilaah u abuuray ah waxaa faallo ka bixiyey weedhan boqortooyada ilaah ninka la yidhaahdo lenj oo ahaa nin ka faallooda baibalka wuxuu leeyahay ninkani nolosha samaawiga ah oo ay xukumaan ruuxa iyo hadallada ilaah oo curuyayaasheeduna ay dunida joogaan waa kiniisadda sayid ciise masiixna wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda saddexaad sida tan ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay qof haddaannu mar kala dhalan boqortooyadii ilaah arki kari maayo ninka faallooyinka kitaabka qoray ee la yidhaahdo stifler oo ka faalloonaya kitaabka ayaa wuxuu leeyahay ilaah wuxuu xukumaa meel waliba laakiin waxaa jirta meel uu ku xukumo xoogagga ruuxa ama sharciyo keliya waxaana weeye nolosha qofka rumaystaha ah dadku way ka indhala' yihiin inayan boqortooyadan ku gelaynin ama aanay soo geli karin haddaanay mar kala dhalanin boqortooyadan shaqo kuma lahan cunis iyo cabitaan iyo soon iyo hilib cunis iyo cagaar cunisba waxyaabahaasi oo dhan ama xeerar kuma xirna ayuu yidhi stifler haddaba marka la leeyahay ruuxa quduuska ah ayaa sida abbaarta ah taasoo ay noqonaysaa xaqnimada taasoo aan looga jeedin joogsigeenna laakiin ku saabsan socodkeenna waxaana weeye inaan ku soconno ruuxa waa wax ficil ah oo aan innaba ahayn ama aan ku saabsanayn waxbarid waana wax quseeya damiirka ee aan hadal un ahayn waana xaqnimada ku jirta ruuxa quduuska ah mase ahan tan ku jirta masiixa farxaddu waa midhaha ruuxa quduuska ah ee ku jirta nolosha rumaystaha waxaase ayaan darra ah in farxaddaasu ay ka maqan tahay ama aanay haysanin rumaystayaasha sida badan waa qasab in nolosheennu farxad ay yeelato tanuna kama dhigna inaad had iyo goorba ilka caddayso laakiin waxaa loola jeedaa in noloshaadu ay farxad yeelato taasoo ku nagaanaysa niyaddaada haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan kii waxaas masiixa ugu adeega ilaah buu ka farxiyaa xagga dadkana waa mid loo bogay in kastoo dabcan ay cilmiyan jirayso boqortooyo dhulka ah wuxuu rasuul bawlos haatan halkan kaga hadlayaa nolosha ruux ahaaneed ee aad gelayso markii aad qaadato dhalashada cusub ee xagga ruuxa ah ciise masiix looguma adeego cabitaan iyo cunis laakiin waxaa loogu adeegaa dhegaystow xaqnimada iyo nabadda iyo farxadda ku jirta ruuxa quduuska ah waxyaabahan ayaa rumaystaha uu ku farxadgelin karaa ilaah oo dadkuna uu raalli ku noqon karaa ma ahan inaad qof farxadgelinayso ama uu ku farxadgelinayo masiixinimadaada aawadeed waxaaba laga yaabaa in taasi aawadeed lagu silciyo amaba lagu dilo waxaase runta ay tahay in dadku ay tixgelin gaar ah siiyaan kuwa dhab ahaan masiixiyiinta ah waa inaan hadalladeenna ama habdhaqankeenna kaga farxinnaa ilaah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii loo qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed haddaba aynu raacno waxyaabaha nabadda iyo waxyaalaha midkeenba midka kale xoog ugu yeelo haddaba laba siyaabood baa laysku dhiirigeliya in la raaco waxyaabaha nabadda waxay ka dhigan tahay in laga dheeraado waxyaabaha ay kula tahay in qofka masiixiga ah aad wax ugu dhimayso markii uu arko adigoo samaynaya waxaa wanaagsan in la xagsado xaqnimada nabadda iyo farxadda ku jirta ruuxa quduuska ah waana waxa dhisa qofka masiixiga ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa labaatanaad waxaa qoran sida tan shuqulka ilaah ha u dumin cunto aawadeed hubaal wax waluba waa nadiif laakiin waa u xun tahay kii cuna isagoo mid kale xumaynayo markay cuntada joogto ma ahan inaad shuqulka ilaah burisaan waxaa soomaalidu ay tidhaahdaa wax nin la toosan nin la tuur leh marka haddii aad aragto in wax adiga kula toosan ay dhegaystow la tuur leeyihiin walaalka ha ku dirqinin haddaan halkaasi ka sii wadno oo aannu eegno warqaddii loo qoray reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa kow iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan waa wanaagsan tahay inaadan hilib cunin ama qamri cabin ama samayn wax kaleeto oo walaalka uu ku turanturoodo bawlos ayaa gadaal ugu noqonaya laba arrimood oo kale ah cabitaanka iyo cunista wuxuu dabeeto u dembaysiiyey jumladan yaab kale haddaba wax kaleeto oo walaalka uu ku taranturoodo waxaana loola jeedaa wax kasta ee aan u hagaagsanayn damiirka qofka wax kastoo ay yihiinba haatanna aynu eegno maaddada ku saabsan dareenka hagaagsan haatan aayadda labaad ayaa waxay ina siinaysaa qaynuun weyn oo quseeya habdhaqanka qofka masiixiga ah haddaan xaalkaasi idinka akhrino warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma ayaannu eegaynaa cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa laba-iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan rumaysadka aad leedahay ilaa hortiis u hayso waxaa faraxsan kii aan isku xukumin wixii la quman isaga xaalka halkaasi ku qoran uu iska cad yahay oo daah ma saarna waxaa loola jeedaa dhegaystayaal inaynan isku xukumin waxyaabaha inala quman oo aan samayno inkastoo weliba aynu masiixiyiin nahay waxaa ka mid ah miyaa nin masiixi ah qamri uu cabi karaa haddii jawaabtu ay noqoto haa oo ay dhacdo inaad qamri cabto ayaa la doonaynin inaad iskula muuqato nin balaayo ay ku dhacday weli xag ilaah jid baa kaaga furan dhegaystow oo ah inaad wixii aad ku dhacday ee dabinka kuu noqday mar un aad ka soo laabanayso laakiin aanay kuu noqon wax had iyo goorba aad ka shallayso ama huq iyo ciil kuu dembaysiiya waxaa lagu leeyahay ha isxukumin waayo innaba caad inagama saarna inaan waxyaabahaasu marnaba inaga wadi karin ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiinse kii shakiya hadduu cuno waa xukuman yahay maxaa yeelay rumaysad wax kuma cuno oo wax kastoo aan rumaysadka ka imaanuna waa dembi haddaba waxaa qoran wax kastoo rumaysadku ka imaaninu waa dembi saaxib waa inaad rumaysataa waxa aad samaynayso haddii aad rumaysan tahay waa inaadan hadba ka hor imaanin wixii aad rumaysnayd waxaa markaasi halkan ka soo baxaya habdhaqan suuban oo waxa weeye ficil waliba oo aan rumaysad ku imaaninu waa dembi waana jawaabta ruuxa quduuska ah uu ka bixinayo waxyaabaha su'aaluhu ay ka imaan karaan ee aan sida cad laynoogu qeexin qorniinka haddaan intaasi ku soo ekayno xigashada cutubkii afar iyo tobanaad ayaannu si dawaale ah dhegaystayaal idinku bilaabaynaa cutubka shan iyo tobanaad haddaba cutubkan shan iyo tobanaad wuxuu si baahsan kaga warramayaa ka fiirsashada walaalka itaalka yar iyo isku keenidda yuhuudda iyo kuwa aan yuhuudda ahayn oo isku jir noqonaya iyo bawlos oo horay u sii wadaya marag furkiisii shakhsi ahaaneed ee uu masiixa u marag furayey haddaba waxaynu eegaynay ama ku jirnay qaynuunnada ku saabsan habdhaqanka qofka masiixiga ah cutubyadii lasoo dhaafay waxaannu ku soo aragnay laba ka mid ah qaynuunnadaas waxaana ay kala ahaayeen go'aanka iyo dareenka qofka masiixiga ah haatan waxaannu arkaynaa qaynuunka saddexaad ee ku saabsan ka fiirsashada walaalka aan itaalka lahayn waana isla fikraddii hore ee aynu kaga hadlaynay cutubka afar iyo tobanaad waxaanan dabeeto arki doonnaa midaynta yuhuudda iyo kuwa aan yuhuudda ahayn oo hal jir noqonaya si ay ilaah u ammaanaan ugu dambayntana bawlos wuxuu horay u sii wadayaa markhaati furkiisa qaas ahaaneed maadaama uu rasuul u yahay quruumaha iyo reer rooma gaar ahaan cutubkan wuxuu soo khatimayaa doodda weyn ee ku qoran warqaddan reer rooma cutubka ugu dambeeya ayaannu ku arkaynaa in bawlos dib uu ugu noqonayo xidhiirka shakhsi ahaaneed waxaa haddaba jira kuwo odhanaya labada cutub ee ugu dambeeya kitaabkani baibalka ah ma uusan qorin rasuul bawlos haddaba kuwa diidan innaba caddayn ma haystaan taasoo sheegaysa inaannu bawlos qorin cutubyadani waxaan idinku leeyahay haddaba aad baa loo soo xaqiijiyey in bawlos uu qoray cutubyadan inkastoo weliba ay jiraan kuwo diidan ayaa waxaa la ogaaday oo la xaqiijiyey in bawlos uu wada qoray dhammaan lix iyo tobanka cutub ee warqaddan reer rooma ah waxaan haddaba ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah ka fiirsashada walaalka itaalka daran ama aan xoogga lahayn haddaan xaalkaasi wax idinka sheegno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa koowaad ee baalka laba boqol siddeetan iyo toddoba ee axdiga cusub sida tan kuweenna xoogga leh waxaa inagu waajib ah inaynu qaadanno itaaldarrada kuwa xoogga yar oo aynaan nafteenna ka farxin haddaba kanu waa qaynuunkii ugu dambeeyey ee soo koobaya ama tala ka bixinaya habdhaqanka masiixiyiinta markii aad qof masiixi ah ku casumto gurigaaga kaasoo aan rumaysnayn ciyaarta waa inaadan hortiisa ku ciyaarin waayo wax baad u dhimaysaa qofkaas haddii aad ku hor ciyaarto ama aad ku hor niikiso haddii adigu aad jeceshahay anigu ma jecli marka waa inaad tayda eegto haddii aad masiixi tahay haddaba wixii qof kale oo masiixi ah oo itaaliyar uu qoonsanayo ma ahan in lagu adkeeyo ama hortiisa lagu sameeyo waxaa la eegayaa waxa dhib u keeni kara qofka walaalka ah ee masiixiga ah waxaana wanaagsan inaad xaq dhowrto walaalka bawlos oo arrinkaasi ka faalloonaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka korintos cutubka siddeedaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan taa aawadeed haddii cunto walaalkay xumayso hilib weligay ma cuni doono si aanan walaalkay u xumayn marka dhanka kale laga eego ayaa bawlos wuxuu leeyahay innaba cuni maayo hilib geel oo la dubay haddii ay walaalkay xumaynayso mar kale ayaa bawlos wuxuu ku leeyahay isla warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan ninna yuusan doonin waxa isaga qudhiisa u roon laakiin mid kasta ha doono waxa kan kale u roon mar kale ayaa bawlos oo ay ka go'an tahay walaalaynta masiixiyiinta wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galatiya cutubka lixaad aayadda labaad sida tan midba midka kale culaabta ha u qaado oo sidaas ku oofiya sharciga masiixa haddaan horay idinku sii wadno waxbariddeenna ka imaanaysa isla kitaabka reer rooma ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa labaatanaad sida tan midkeen kastaaba deriskiisa ha ka farxiyo inuu ku wanaagsanaado oo ku dhismo haddaba marka la leeyahay inuu wanaagsanaado oo ku dhismo ayaa loola jeedaa inuu qofka masiixiga ah ee itaalka yar helo kororsiimo haddaba danta masiixiyiinta oo dhan waxa weeye inaannu derisyadeenna u dhisno kororsiimadooda aawadeed dabcan derisyadeenna ma ahan inaan baadinnimo u horkacno waxaa rasuul bawlos uu taladiisa sii wata leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka sagaalaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan sida tan waayo in kastoo aan xor ka ahaa dad oo dhan dhammaan ayaan addoon isaga dhigay si aan qaar kaloo badan u soo kordhiyo yuhuudda waxaan u noqday sida yuhuudi oo kale si aan yuhuud kale u soo kordhiyo kuwa sharciga ka hooseeyana sida mid sharciga ka hooseeya ayaan u noqday anigoo aan sharciga ka hoosayn si aan kuwa sharciga ka hooseeya u soo kordhiyo
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin